wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay wafdi heer sare ah oo ka socda xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa iyo sidoo kale xiriir kubadda cagta afrika kuwaas oo lagu wado inay maanta soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya dahabo suusow maxamuud ayaa waxa ay ka warbixisay wafdigana iyo ciyaaryahanada markaasi imaanaya oo sheegtay inay ku jiraan ciyaaryahanno heer caalamiya oo soo matelay kooxa waaweyn wasiirka ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya dahabo suusow maxamuud ayaa sheegtay in wafdigan ujeedka ay u imaanayaan ay tahay sidii ay u qiimeyn lahaayeen arrimaha sboortiska soomaaliya iyo horumarada laga gaaray bismillaahi raxmaan raxiim wafdigan waa wafdi ballaaran oo ka socda adduunka waa ciyaartooy ajaanib eh nooga imaanaya dibadda waa madaxdii kaafa oo noo imaanaysa iyo viva beri haddii ilaah yiraha qaban qaabadana ayaantan anaan wadna bishaan oo dhanba waa wadna qaban qaabadooda waana soo dhaweynaa berina waa arki doontaa si loo soo dhaweyn doona si qurux badan ilaahay ka dhigaan ka rajaynaynaa waa la soo dhaweynaa waayahay marka wafdiga ee soo gaaraya magaalada muqdisho beri oo talaada ah ee mas-uuliyiinta iyo ciyaartooyda ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ciyaartooy saddex ciyaartooy oo ka mid emmanuel jj oo u dhashtay nigeria tooka waxaa imaanaya saleemaaloo kaafa ka socdo asagani oo ah soomaali jabuutiyaan dhigayna ee walaalkeyna iyo waxaa imaanaya tiino labadaas shantaasaa noo imaanaysa bir hadduu ilaaha yiraaho ujeedka oo imaanaya horta wafdigaa waxaa waa in waxaan tusaynaa ay soomaali boqolka iyo boqol horta ay nabad tahay fikradda la dhahayo soomaaliya nabad maa inaa meesha ay ka baxdo inay ciyaartooy imaa karto ciyaartoodayna qarankana lagu soo hiigi karo la dhihi karo saaxiibtinimo ciyaar aan u imaanayna soomaaliya tuuladii lagu ciyaarayo bir waxaan filayaa inay ka dhici doonto ciyaar qurux badan oo lama tiim ciyaarayso lama kooxood ku ciyaarayaan kamitiin ciyaartooyda imaanayso waxaan jeclaan lahay garoonka in loo yimaado si aan caadi ahayn macaarta ma jiro maxaafidna ma jiro waxaana yaa soomaali eh waxaa rabnaa tuulada ciyaaraha beri ee yaa soomaali in lagu soo buuxi ciyaartaas lagu daawado ka dhacda ciyaar qurux badan oo aad u qurux badan berisamaadkii lagu ciyaari jiray garoonkaas ay ka dhacdo aan rajaynaa haddii ilaahay laga helo amnigiisana aaduu u sugan yahay wax dhibna kama jiro wafdiga soo dhaweyntiisa quruxda badanna beri waa arki doonnaa insha allah labada kooxoo ciyaaraysa waa laba kooxood oo hal koox magacooda kooxda koowaad ocean staral dhahaa kooxda labaad international staral dhahaa oo kamid ah kooxda ajaanibta ah oo imaanis kamid noqonayso ciyaaraa jirta berigay kumoogaan kasoo baxa guryaha wafdigan maanta kusoo wajaan magaalada muqdisho ee ka socda xiriir kubadda cagta adduunka ee fifa iyo kanqaradda afrika ee kaafa ayaa ujeedkiisu yahay qiimeynta garoonka stadium muqdisho in ay xiriir kubadda cagta ee soomaaliya codsadeen sidii ay kulamada ay ciyaarayaan ciyaartooyda soomaaliyeed ay gurigooda ugu ciyaari lahaayeen